الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فصل وأولكن إنه قاعد يا شيخ فصل الرمينتا للرمية مارينتا يوم الآخر كاه iyo sida ay tahay caqiidada iyo waxay ka aaminsan yihiin ahlusunna waaljamaaca horena guud ahaan ayuu inoogu soo sheegay in ictiqaadkoodu uu ka mid yahay ilaahay la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo maalinta balaakhirkaa la rumeeyo qadarka la rumeeyo khayrkiisa iyo sharkiisaba arrimihii buu markaa waxoogay tafsiira iyo kala saar ah inoogu noqonaya marka wuxu uhi sheekhu faslun wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mid a bilyowmi alaakhiri maalinta ybalaakhirkeen maalini ka dambaynin la rumeeyo waxaa ka mid a aliimaanu rumayn bikulli maa shay dhammaantii la rumeeyo oo akhbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ka warramay oo mimaa kii ka ahaaday yakuunu noqonaya bacda almowti geerida dabadeed wixii ahaanaya oo dhan ee nebigu nooga warramay in la rumeeyo ayaa iimaanka ka mid ah waxau sheekhu leeyahay waxaa ka mid a rumaynta maalinta aakhiro ee iyaduna iimaanka ilaahay la rumaynaya ka mid ahayd ama iimaanka markaa qofka laga doonayay qeyb ka mida ahayd waxaa iimaankaa ka mid a inuu qofku rumeeyo wax alliyaaliyo wixii nebigu sala allahu calayhi wasalam ka warramay ee ah waxyaalaha qofku intuu geeriyooda kadib imanaya qofku inuu rumeeyo maalinta yowal aakhirka ah waa mid waajib ah waa mid faral ah qofkii aan rumaynin islaamnimadiisu ma ansaxayso haddaba qadarka islaamnimadu ay kaga ansaxaysaa waxa weeye ee laga rabaa qofka inuu rumeeyo addoonku in geerida dabadii dadka lasoo saarayo lasoo noolaynayo kadib la xisaabinayo janno iyo naari inay jiraan oo dadka lagu kala abaalinayo qofkii markaa isagoo aan aqoon lahayn ee aan wax akhriyin ee aan diinta aqoonta u lahayn inta laga rabaa waa intaa wixii tafaasiilahee arrintaa la sii xidhiidha qofkii markaa isagu dee daliilkeeda iyo adiladeeda garanayay waajib ayay ku noqonaysaa inuu rumeeyaa laakiin dadka aan markaa waxba akhriyin intaas ayaa ku filan in fara badan ayaana ilaahay uu xidhiidhiyaa rumaynta isaga la rumaynaya rumaynta maalinta aakhiro maxaa yeelay qofka aan aakhiro rumaysnayni allana rumayn maayo leanna qofku haddaanu aakhiro rumaysnayn yacni camal wanaagsanna la iman maayo wixii xumaana ka tegi maayo waxaad u shaqaysanayseed wanaaggana u samaynaysa xumaantana uga tegaysaa waxa weeye in markaas lagu soo saarayo lagu abaal marinayo wixii wanaagsanaad geysata in lagaa abaalinayo janno lagaaga abaalinayo wixii xuneed samaysana markaa ciqaab iyo cadaabi inuu ka dambeeyo haddii aanad markaa sidaa rumaysnayn dee waxay noqonaysaa awliyaad la mid noqoto kuwa ilaahay waqaaluu maa hiya ilaa xayaatuna adunya namuuta wanaxya wamaa yuhlikuna ila dahr yacni waa noloshayadan adduunyowna waa dhimanaynaa qaarkiya waa dhimanaya qaarkiya waa noolaanaya waktigaasuun baana markaana halaagiya wax ka dambeeya ma jiraan markaa yoom alaakhirna waxaa loogu magacaabay waa maalinta aan maalini ka dambaynin maraaxisha uu bini aadmigu maro waxa weeyaan markaa ta ugu dambaysa shan marxaladood ayaanu qofku maraa marxaladi waa marxalatulcadam oo waa marxalad jirid la-aana sida ilaahay leeyahay hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura waxaa soo maray insaanka iyo bini aadmiga wakti zamanka ka mid oon wax la sheego aanu ahayn yaa ayuha naasu in kuntum fii raybin min albacdi fa innaa khalaqnakum min turaab yacni camuud baa laga abuuray isagoo aan jirin marxaladda labaadna waa marxaladan uurka hooyadii uu ku jiro yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin salaas ilaahay leeyahay alla wuxuu idinku abuurayaa caloolaha hooyooyinkiin abuur abuur ka dambeeya mugdiyaal weliba markaa saddexa midna waa marxaladan adduunyada ee aynu joogno wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum ilaahay isaga weeye kaydinka soo saaray caloolaha hooyooyinkiin laa taclamuuna shay-an idinkoon waxba garanaynin wajacala lakum asamca waalabsaara waalaf'ida ilaahay isagaa idin yeelay maqalka iyo aragga iyo caqligaba ilaahay isagaa idin yeelay iyo qalbiyaalka si aa markaa u mahadnaqdaan awgeed waana maraaxisha runtii tuwa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay ee liibaanta iyo qofka hooggiisuba ay ku xidhan yihiin waa marxaladda markaa imtixaanka iyo ibtilaagu markaa uu jiro ee qofku uu shaqaysanayo ee maalinta dambe halkuu ku dambaynayo ay ku kala muuqanayso amaba usii shaqaysanayo midna waa marxalatulbarzakh baa la yidhaahdaayo marka uu geeriyoodo ilaa inta la soo saarayana barzakh baa la yidhahdaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowma yubcathuun ilaa maalinta lasoo bixinayana nolol kaloo barzakh layidha ayuu gelaya marxaladda aakhiree ugu dambaysa waxa weeye taa markaa lasoo noolaynayo ee markaa imaa ciqaab imaa cadaab joogtaahi uu ka dambaynayo ee uma inakum bacda dalika lamayituun uma inakum yowma alqiyaamati tubcahuun waa laydinsoo saaraya ilaahay uu yidhi markaa iimaanka iyo malaakhira rumaynaya waxaa ka mid a inuu qofku rumeeyo wax alliyaaliyo wixii nebigu inooga warramay ee geerida dabadeed ahaanaya maxaa yeelay qofku marka uu dhinto maalintii imalakhirkii ayuu galay waxaa layihi man maata qaamad qiyaamatu qofku hadduu dhinto qiyaamihiisi waa istaage markaa geerida mar hadduu dhinto wixii ka dambeeyo oo dhammi yowmalaakhirkii ayay ka mid noqonaysaa faslun wa min aliimaani rumaynta billahi laa ila bilyowmi alaakhiri maalinta yowmalaakhirka la rumeeyo waxaa ka mid a aliimaanu rumayn bikulli maa kii dhammaantii la rumeeye akhbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ka warramay oo mimaa yakuunu kii oo mimaa kii ka mida yakuunu ahaanaya bacda almowti geerida dabadii fa yu'minuuna ahlusunna waljamaaca waxay rumaynayaan bifitnati alqabr qabriga fitnadiisa ayay rumaynayaan wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayay rumaynayaan wa naciimihi nicmada qabrigu uu leeyahayna ahlusunna waljamaca waa rumaysan yihiin waxauu sheekhu leeyahay ahlusunna waljamaaca waxa ay rumaysan yihiin qabriga fitnadiisa in qabriga dadka lagu fitnaynayo lagu imtixaanayo oo lagu jirabayo oo laba marag ay u imanayaan midna munkar la yidhaahdo midna nakiir la yidhaahdo waanaynu tilmaami doonaa axaadiida qaarkood ayay ku sugnaatay magacoodaasi in markaa wax la weydiinayo oo halkaa lagu imtixaamayo oo lagu jirabayo ayay rumaynayaan sida ilaahayba aayadda qur-aanka sheekhuna wuu inoogu keeni doonay yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli haabitin fi lxayaati dunya wa fi laakhira ilaahay kuwa rumeeyey wuxuu ku sugayaa qowlka sugan adduun iyo aakhiraba waa fidnada qabriga sida xadiidka bukhaari iyo muslim ku soo arooray sunnaha nebigana sala allahu calayhi wasalam qabriga in laysku fidnaynaya iyadana waa ku sugnaatay xadiidka saxiixa ah ee imaamu albukhaari uu warinayo nebigu wuxuu yidhi innahu qad uuxiya ilaya waxaa lay waxyooday in qubuurtiina laydinku fidnayn doono mid lamida ama mid u dhow masiixu dajaal fitnadiisa oo kale masiixu dajaal fitnadiisu waa fitnata ugu weyn maalintii nebiyullaahi aadam ilaahay abuuray ilaa saacadda qiyaamo intay dhacayso waa fitnada ugu weyn oo nebigu wuxuu yidhi ma jirto aadam abuurkiisa ilaa qiyaami saaca arrinkan weyn dajaal dajaal ama dajaal cawar ma jiro arrin ka weyn markaa oo dhacaysaa ma jirto haddana nebigu sala allahu calay wasalam wuxu uhi hadduu soo baxo anigoo idinla jira oo idinku dhex jira anaadu idinka doodi doona haddii uu soo baxo anigoo idinku dhex jiray qof waliba isaga ayaa ka doodaya oo iska celinaya ilaahayna khaliifadayda qof kastoo muslima iga khaliifka ah weeye tilmaamihiisa iyo waxa uu wato iyo wuxuu samayn doonana nebigu waa inoo sheegay haddana nebi maxamed waxa uu leeyahay fidnadaa dajaal ee noocaas ah mid lamid ah ama mid ku dhow ayaa qubuurtiinna laydinku fidnaynayaa baa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi waxa kalay rumaynayaan buu yidhi bicadaabi alqabri wa naciimihi qabriga markaa cadaabkiisana waa rumaynayaan ahlusunna waljamaaca inuu qabriga markaa qofka lagu cadaabayo cadaab leeyahay inuu naciim iyo nicmo markaa qabrigu leeyahay ayadana waa rumaynayaan waanu inoo soo celin doonaa ee mid walba gaar ayuu inoogu sheegi doonaa fa yu'minuuna way rumaynayaan bifitnati alqabr qabriga fitnadiisa ayay rumaynayaan wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimi nicmadiisana ahlusunna waa rumaynayaan fa ama alfitnatu haddaba fitnada fa ina annaasa dadka yuftanuuna waa lagu fidnaynayaa fii qubuurihim qubuurtooda ayaa lagu fidnaynayaa oo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa lirajuli ninkii waxaa lagu odhan man rabbuka rabbigaa waa iyo maa diinuka diintaaduna waa maxay man nebiyuka nebigaagu waa iyo fa yuhabitu llahu ilaahay wuxuu sugayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli haabiti qowlka sugan ayuu fi lxayaati dunyaa nolosha adduunye ku sugi wa fi laakhirati aakhirana qowlka sugan baa ilaahay ku sugaya fayaquulu lmu'minu muuminkii wuxuu odhanayaa rabbii rabbiga allah weeye walislaamu islaamnimaduna diini diintayda weeye wa muxamadun sala allahu calayh wasalam nebiyii nebi maxamedna nebigaygii weeye buu odhan waxau sheekhu leeyahay haddaba fidnada ayada qabriga lagu fidnaynayo dadka oo dhan qubuurtooda waa lagu fidnayn oo waa lagu imtixaami oo waa lagu jirabayaa haddaba dadkii oo dhan ayuu markaa sheekhu yidhi waxay culimmadu markaa sheegaan dad aan la fidnaynaynin oon qabriga iyaga waxbaa lagu weydiinaynin kow waxaa ka mid a ambiyada ambiyada laguma weydiiyo lagumana fidneeyo maxaa yeelay dee shuhadada oo ay ka fadli badan yihiinba waxaa laynoo tilmaamay inaan markaa waxba lagu weydiinaynin midda labaad ambiyadu waa kuwa dadka lagu imtixaamayo ee wax lagu weydiinayo ee laleeyahay ka waran nebigaaga yuuha la leeyahay ayagii markaa waxba la weydiin maayo laakiin dadka ayaa wax lagu weydiinaya waana ka nebiguna waxaa lay waxyooday in qubuurtiina laydinku fidnayn doono in laynagu fidnayn doono ma odhanay isagu iskuma darine wuxuu yidhi in idinka laydinku fidnayn doono dadka ayuunbu markaa gaar kaga dhigay nimanka la yidhaaha sidiiqiinta rag iyo dumarba ee kuwa ilaahay u nicmeeyey ilaahay uu ku tilmaamay waman yutic illah warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin sidiiqiin oo aynu hore u soo marnay oo qofka markaa wuxuu rumaysanyay ka run sheegaya ikhlaasu markaa ikhlaaska ka run sheegay iraadadiisa wuxuu odhanaya ka run sheegay waxa uu samaynaya ka run sheegay ee caqiidada ka run sheegay ee ikhlaas ula yimi ilaahay rumayntiisa ee hadalka ka run sheegay wax xaqa waafaqsan may wax kale aan odhanin ee ficilka ka run sheegay ee wax markaa uu nebigu wuxuu la yimi wax waafaqsan mayo wax kale aan samaynin kuwaas sidiiqiinta la yidhaahdana ayagana lama weydiinayo dee shuhadadaba way ka sarreeyaan shuhadada markaa ilaahay diintiisa u shahiiday ee ayaguna u dhintay kuwaana ayagana halkaa lagu imtixaan maayo laguna weydiin maayo waayo nebigu xadiidka saxiixa wuxuu ihi kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'si fitna waxa ugu filan walalacdaa seefdaa markaa dul maraysa iyo waxaa ka duldhacaya qofka ilaahay diintiisa markaa u dagaalamaya e u jihaadaya weeyaan intaasaa fidno ugu filan buu yihi nebigu sala allahu alay slm oo wax dambe uma hadhin qofka muraabidkaah isagu markaa gaar fii sabiilillahi ku jira isaguna dhinta isagana nebigu in risiqiisana loo socod camalkiisii uu qabanayo in loo socodsiinayo risiqiisana markaa loo socodsiinayo fataankana uu ka aamin noqonaya ayaa la sheegay kuwa yaryar iyo dadka waalan iyagana culimmada qaar baa yidhi iyaga waa la imtixaamaya laakiin culimmadu waxay u badan yihiin kuwa yaryar iyo kuwa waalan inaan waxba la weydiinayn waayo mukallafiinba maaha xisaabi iyo ciqaabi korkooda midnaba may ahaanin markaa shantaa qolo ayaa ka baxaya waxay isku soo harayaan mu'miniintii markaa khaalisiinta ahaa iyo munaafiqiintii iyo gaaladii markaas iyaguna gaalada markaa khullaska ahayd kuwaas weeye kuwa markaa la fidnaynayo haddaba wuxuu leeyahay sheekhu fii qubuurihim qubuurtana waa meeshaa dadka lagu aaso waxaana looga jeedaa uun intaa u dhaxaysa dhimashada iyo soo saarka qofka dhimashadiisa ilaa qiyaami saaca ama ha la aaso qabri ha la geliyo ama bahala ha cunaan ama cidla ha ku dhinto ama badi ha liqdo ama dabayli meel ha ka tuurto yacni in qofka la imtixaamaya qofka qabri u la geliyo una halkaa yara iilkaa yaraynu gelina un la geliyo ayaa la imtixaamaya maaha qofku mar hadduu dhintaba ama bahala ha la kala tagaan ama bad ha ku dhaco ama seer caadiga inuu aasna ha loo aase yacni waa la fidnaynaya waa la imtixaamaya su-aalahaasi way u yaalaan dabeetana waxaa la odhanayaa fa yuqaalu lirajul ninkii waxa lagu odhan hadda waxaa looga jeedaa un qofkii nin iyo ruux dumara wuxuu doonaba ha ahaadee waxaa lagu odhanayaa laba malag ayaa u imanayo qabriga ugu imanaya way soo fadhiisinayaan waanay weydiinayaan isaga oo maqlaya dadkii aasayey ee ciidda ku rogaysan qadha kabahooda isagoo maqlaya ayay u imanayaan way weydiinayan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahayd hadyigiisa qofka marka la aaso waxoogay buu qabrigiisa isdultaagi jiray waxaanu odhan jiray istakfiruu liakhiikum waar walaalkiin dembi dhaaf u weydiiya was'aluu lahu tahbiita ilaahay qowlka sugan inuu ku sugana u weydiiya fa inahu alaana yus'al hadda ayaa la weydiinayaaye u weydiiya ilaahay qowlka sugan ku sugo markaasaa markaa lasoo fadhiisinaya oo la weydiinaya waxaana imanaya labada maga malag ee munkar iyo nakiir la yidhaahdo munkar iyo nakiir in la yidhaahdo waxay ku soo artay xadiidu imaamu tirmidi warinayo ibnu abilcaasim isagana fi sunna uu ku warinayo juri uu fi shariica ku warinayo abu hureyra laga warinaya sheekh albanina markaa isagana waa tasiixiyey rasuulku wuxuu yihi marka meydka qabriga la dhigo ama midkiin waxa u imanaya laba malagoo madow oo midkood almunkar la yidhah walaakharu annakiir la yidhaahdo ayaa u imanaya markaa garanwaagan munkar iyo nakiir la leeyahay waxa weeye qofkan aan garanaynin oon hore u aqoonin markaa labadaa malag ayaa u imanaya oo su-aalaha markaa iyo imtixaankan ka qaadaya markaa ma laba malag oo cusub oo asxaabulqubuurka un halkaa u taaganba mise waa labadii malag ee intuu noolaaba yacni garabka midig iyo garabka bidix ka saarnaa ee wax ka qorayay miya culimada qaar waxay dhaheen waa labadaa malag ee qofka wax ka qori jirin weeye kuwa halkana ugu imanaya culimada qaarna waxay dhahdeen maye waa laba malag oo markaa cusubo wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay ciidamadiisu waa fara badan yihi laba markaa halka ilaahay ugu talagalay weeye adigu ama kuwii hore aadaan ama kuwo damba ha ahaadaane yacni inay laba malag halkaa ugu imanayaan ayaa markaa aynu rumaynayno aynu aaminaynaa maxay ku odhanayaan markaa man rabbuka rabbigaa waayo yaa ku abuuray yaad caabudaysay oo cibaadada aad ku gaar yeelaysay intaad adduunyadii joogtay markaa tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya ayaa la weydiinaya rabbigaa waayo yaa ku abuuray yaad caabudi jirtay ili qofka bini aadmiga waa caabude intuu adduunyada joogo wuxuunbuu caabudaya inuu hawadiisa caabudo inuu bere kala caabudo inuu ilaahay markaa khaaliqahay cibaadada dhabnimo u mutay inuu caabudo ayuu ka dhexeeya markaa rabbigaa waayo baa la odhan diintaaduna maxay ahayd camalkii aada ilaahay markaas muxuu ahaa camalkaagii aada ilaahay markaas ku caabudaysay ee aada ugu dhowaanaysiiyo diintaaduna maxay ahayd waxaa odhantayaa nebigaagu keebuu ahaa nebigaad markaa rumaynaysay ee aada raacaysayna yuu ahaa fidnadu markaa waa imtixaanka iyo jirrabaadda halkaa lagu jirrabayo ilaahay markaa wuxuu yidhi ee wuxuu markaa sheekhu yidhi aayadda qur-aankaabuu inoo soo qaatayoo fa yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit ilaahay wuxuu ku sugayaa kuwa mu'miniinta ah ee adduunyada intay joogeen ilaahay rumeeyey iimaanka dhabta a la yimi bilqowli haabiti hadalka sugan ayaa ilaahayuu ku sugayaa hadalkaa suganna waa hadalka tawxiidka ayaa ilaahayuu ku sugayaa iyo jawaabta markaa xaqa ah ayaa ilaahayuu ku sugayaa filxayaati dunyaa nolosha adduunya inta ay markaa nool yihiin qowlka sugan ayaa lagu sugayaa iimaan baa lagu sugayaa iyo tawxiid inuu qalbigooda markaa makansado inuu xaqiiqadeeda ictiqaadiyo in qalbigooda uu ku xasilo ayaa ilaahay ku sugaya wa fi laakhirati aakhirana oo aynu nidhi dee markaa uu geeriyoodo ilaa inta markaa dee wixii ka dambeeya oo dhami waa aakhiro weeyaan aynu nidhi inkastoo markaa barzakh intaa lagu magacaabayo markaana ilaahay ayaa qowlka sugan ku sugaya oo wuxuu markaas uga baxayaa qabriga markii wax lagu weydiiye jawaabta ka joogsan maayaan markaa way weydiiyo si fiican ayuu uga jawaabaya maxsharka marka lagu weydiiyo marka markhaatiyada loo soo taago mid walba waa ka warramayaayoo wixii laga doonaya si dhaba ayuu u sheegayaa su-aashana markaa sideeda ayuu uga baxayaa haddaba ma aha un hadal sida aynu maanta isaga nidhaahna uuna qofku ilaahay baan rumeeyey unuu isaga yidhaahda ma aha qofka sidaa uga jawaabayaa waa qofkii dhabnimo u rumeeyey ee ilaahay markaas u caabuday ee islaamnimada markaa diin uga dhigtay ee nebi maxamedna nebiga uga dhigtay ayuunbaa jawaabta ah maalinta qiyaamaha bixinayo ilaahay ku sugaya waynu arki doonaa ka kalena markaa muuminku wuxuu odhanayaa rabbigay allaah weeye kii aniga markaa ay abuuray aan caabudayo allah weeye islaamnimadayda iyo camalkii aan markaa ku camal falayey ee ilaahay aan ugu dhowaanayena islaamnimada ayeehe nebi maxamedna nebigaygii buu ahaa aan ku dayanayey ee aan raacayey ee aan rumeeyey isaga ayuu ahaa marka jawaabtaa uu dabeetana ku dhawaaqo ayaa samada dhawaaq ka dhacaya waxaa odhanaya addoonkaygu run buu sheegay jannada ugogol uga soo qaada jannada huba libaas iyo wuxuu wado uga keena albaab jannadana u fura ayaa la odhanaya inta uu markaa halkaa ku jiro kii kalena waa inoo keeni doonaa sheekhu ayana wuu ka hadli doonaa qaybta kale markaa jawaabteedana fa ama alfitnatu waxa weeye fa ina annaasa dadka yuftanuuna fii qubuurihim qubuurtooda ayaa lagu fidnaynaya fa yuqaalu waxaa la odhanaya lirajuli ninkii ama yacni qofkii unbaa looga jeedaayo man rabbuka rabbigaa waa ayo maa diinuka diintaaduna maxay ahay man nebiyuka nebigaa waa ayo fa yuhabitu allahu ilaahay waa sugayaa aladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey bilqowli haabiti hadalka sugan ee tawxiidka iyo jawaabaha markaa saxda ah ayaa ilaahay ku sugaya fi lxayaati dunya nolosha adduunye inta ay markaas ku nool yihiin taasaa markaa ilaahay ku sugaya ay ku noolaanayaan wa fi laakhirati aakhirana qowlkaas sugan ayay ku sugmayaanoo meel kastoo wax lagu weydiiyo qabrigaas ka mid iyo wixii ka dambeeyaba qowlka sugan ee xaqa ayaa ilaahay ku sugaya marka yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti hadalka sugan ayaa ilaahay ku sugaya fi lxayaati dunya walaakhira waxaynu ku tacalujinay yuhabitu waxaa kaloo layidhi yuhabitu llahu aladiina aamanuu ilaahay wuxuu ku sugayaa kuwa rumeeyey bilqowli haabiti hadalka sugan fi lxayaati dunya hadalka sugan iyo waa fi laakhirati aakhiraba hadalka sugan ee tawxiidka ayaa ilaahay ku sugaya fa yaquulu lmuuminu wuxuu odhanaya qofkii muuminkaa rabbi rabbigee allah weeye walislaamu islaamnimaduna diini weeye wa muxamedun sala allahu calayh wasalam nebi maxamedna nebiyi nebigaygi weeye wa ama almurtaabu kii shakisanaa fa yaquulu waxaa odhanaya haa haa buu odhanaya laa adri ma garanayo samictu nnaasa dadka ayaan maqlay yaquuluuna ayagoo leh shay-an wax faqultuhu wixii baan idhi fa yudrabu waa la dhufanayaa bimarzabatin yacni mandaraq weyn baa lagu dhufanayaa fa yasiixu waa qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa uu maqli kullu shayin wax kasta ila alinsaana insaanka mooyaane walow samica halinsaanu qofku hadduu maqli lahaana la saciqa waa dhiman lahaayo isaguna waa dhici lahaaba gebigiisuba waxau sheekhu leeyahay imtixaankii isaga kii munaafiqa ahaa ee murtaabka ahaa ee adduunyada intuu joogay shakisanaa ilaahay aan dhabnimo u rumaynin nebi maxamed aan dhabnimo u rumayneen raacin dariiqiisii islaamnimada aan ku dhaqmin sida dhabta aan ugu dhaqmin dadka un markaa waxay lahaayeen un iska yidhi isagu markaa saddexdaa su-aalood loo dhigay rabbigaa waa ayo diintaadu waa maxay ahay nebigaagu waa kuma marka la yidhaahdo isagu wuxuu odhanayaa uun afka intuu kala qaad unbuu haah haah unbuu odhanaya yacni horaan iimaanku qalbigiisa u gelin waxay dadku iska lahaayeen unbuu lahaa marka adduunyada hadduu qofku isu ekaysiinayey oo isagoo gaala oo isagoo munaafiqa uu masaajidda dhex qaadayey uu islaamnimada sheeganayey uu dadka ku dhex jiray oon laga garanaynin maalintaa ma soconayso taasi ka socon mayso maalintaa haa haa unbaa markaa u ka soo baxaysa macnaha qofkuna marka uu wax ka maqan yihiin ee uu doonayo inuu xasuusto oo kale weeye waana shayga markaa ugu murugada badan ee wixii markaa lagu aado isla waad xabsatay ama waad garanaysaa haddana ay kaa soo bixi weydo ayaa ha haadale ay soo baxdaa wuxuu markaa odhanaya waxaan maqli jiray dadka oo waxleh dee wixii unbaan markaa iska idhi markaa rabbi allah diini alislaam nebiyi moxamed ma odhanayo waayo adduunyadaan ku rumaysanaynu ka shakisanaa waar anigu dee dadkan umaan iska raacsanaayo wixii ay lahaayeen iyo ay sheeganayeen ayuumaan iska sheegtay anugu wax kaloo siyaadoon hayaa ma jirto ayuu odhanaya dabeetana wuxuu yidhi sheekhu fa yudrabu bimirzaba mirzaba ayaa lagu dhufanaya mirzaba waxaa la yidhahdaa waa mandariq xadiid ah sida markaas uu nebigu sheegay oo haddii ahlulmina ay isu yimaadaan aanay dhulka ka fujiyeen taas ayaa dabeetana lagu dhufanayaa wuu qaylinayaa qaylo wax kasta ay maqlayaan insaanka iyo bini aadmiga mooyaane wax kastoo hareerihiisa ay waa maqlayaan laakiin insaanka iyo bini aadmigaasu umaan maqlaynin ilaahay baa ka qariyey waxaanu nabigu inoo sheegay waxyaalaha looga qariyay xadiidka saxiixa haddii aynaan is-aasayn yani inaa inaa iyadoo laga baqanaya inay isba aasi weydaan waxaan barya ilahay ilahay inuu idin maqashiyo cadaab alqabriga laakiin haddii laydin maqashiiyo waxa ka imanaya inay isba aasi weydaan qofku markuu dhinto a ka firdhataa midda labaad asurin maydkii la asurayaa ku sugan midda labaad ehelkiisii oon la argagaxgelinayn baa ku sugan iyo ehelkiisii oon khajiraad markaa lagu ridaynin ila markaa aabbii baad soo asaysaa walaalkii baad soo asaysaa adeerkii baad soo asaysaa leanno haddaynu maqli lahaynna dee insaanku waa wada dhiman lahaa amaba waa wada miyir doorsoomi lahaaba markaa cadaabulqabriga haddii layna maqashiin lahaana dee waxaa la doonaya waxa qaybahoo maqan inaynu rumayno eh imtixaankana meesha markaa wuu ka bixi lahaayo wax la arkayo oo kale ayuu ka mid noqon lahaa hadduu insaanku maqli lahaa bini aadmigaasina yacni waa wada dhiman lahaa ayaa nebigu sala allahu alay waslm oo mid kama hadheen wa ama almurtaabu kii shakisanaa fa yaquulu wuxuu odhanaya marka su-aalaha la weydiiyo haah haah buu odhanaya intuu afka kala qaado laa adrii ma garanayo samictu naasa dadka ayaan maqlay oo yaquuluuna shay-an waxle faqultuhu aniguna wixii ay lahaayeen ubaan iska idhi fa yudrabu waa la dhufanayaa bimirzabatin waxa lagu dhufan mandaraq min xadiidina fayasixu waa qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuha an maqli kullu shayin wax kasta ila alinsaanu insaanka mooyaane u markaas maqlayo walow samica alinsaanu insaanki iyo bini aadmigu hadduu markaa maqli lahaana la saciqa dee waa markaa dhiman lahaaba oo dhulka ayuu markaasi geli lahaa saa daraaddeed ayaa ilaahay oo uga fulaydiyey markaa uma bacda haadihi alfitna fitnadaa dabadeed waxaa imanaya imaa naciimun nicmo joogto ah wa imaa cadaabun iyo cadaab joogto ah labadaa mid ayuunbaa imanaya intaasuu markaa ku jiraya imaa fitnada marka la fidneeyo dee labadaa waddo ayuunbay kala marayaan inuu ilaahay markaa ku sugo qowlkii markaa sugnaa oo dabeetana nimco uu galo oo jannada markaa gugo looga keeno oo hul looga keeno oo markaa looga furona jannadana daaqad looga furo iyo si xadiidku inoo sheegay imaa cadaab markaa joogto ah in isagana markaa halkaa daaqad naareed loo furo oo ilaa intay qiyaamuhu dhacayso inuu cadaabkaa ku jiro labadaa mid ayuunbay markaas noqonaysaa marka cadaabkani iyo nicmadani ma jirka iyo ruuxda ma jirkaa mise waa ruuxda mise waa labadooda wada jiraa ahlusunna waljamaaca waxay qabaan asalku inuu ruuxda yahay jirkuna raacsan yahay sida cadaabka adduunyaba uu jirka ugu dhaco ruuxduna ay u saaran tahay ayay markaa maalintaana asalka la cadaabaya ama la jaraynaya waa ruuxda jidhkuna isaguna waa raacsan yahay markaa imaa naciimun wa imaa cadaab waa naciim iyo cadaab in qabrigu uu leeyahay ayuu markaa ay rumaysan yihiin oo ay noo sugayaan in markaa taasi ay jirtana dee waxaa inoo tilmaamaya markaas qabrigu inuu nicmo iyo cadaabba leeyahay dee qur-aanka ayaa inoo tilmaamay sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo tilmaamay ilaahay baa markaa inoo tilmaamay wa ama in kaana min asxaabi اlyamiin fasalaamu laka min asxaabi اlyamiin wa ama in kaana min almukadibiin adaliin fanuzulu min xamim tasiyat ljaxiim waa wax muxtadarku markaas uu maqlayo waxaa ka mid ah adilada aalu fircoon marka ilaahay ka hadlayay annaaru yucraduuna calayhi quduwan wacashiya waa intaan qiyaamo saacaba dhicin ayaa naarta gel hor iyo gel dambaba loo bandhigaya wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab cadaabka ugu daran geliya baa la odhan doonaa aayadda kale walow taraa id aalimuuna fii kamraati lmowti walmalaa'ikatu baasiduu aydihim akhrijuu anfusakum haddaad arkilayd wax weyn baad arkaya marka daalimiinta ay ku jiraan yacni khamraadka iyo daboolka geerida malaa'igtuna gacmaha ay ku fidiyeenay leeyihin soo saara nafihiinna maanta waxaa laydinku abaalinaya cadaabkii markaa idin liidaya markaa sharabda idinka qaadaya markaa maanta dee waa maalinta xuduurka ee arwaaxdooda la qaadayo markaa ruuxda laga qaado ayaa markaa cadaabku u bilaabmaya cadaab ulhuun waa cadaablqabrigii ee waxaa la odhanaya marka aladiina tatawaafaahum lmalaaikatu ayibiina yaquuluuna salaamun calaykum idkhuluu ljanna kuwa ay malaa'igtu hobsana iyagoo markaa tayibiina waxay odhanayaan nabadgelya korkiin aatay jannada gala waa markay dhintaan baa la odhanaya xadiidkii isagana saxiixa qofka muuminka nafsa muuminka waxaa lagu odhanaya soo bax naf yahay dembi dhaaf ilaahay xaggiisa kadii raalli naqasho u soo bax baa la odhanaya waxaa kaloo nebigu sala allahu calay wasalam inoo sheegay in laba qabri uu soo maray markaase wuxu uhi waa la cadaabaya arrin weynna lagu cadaabi maayo midkoodna kaadida aanu iska baslin jirin midkoodna dadka ayuu isku diri jiray marka in qabriga lagu cadaabayo ayaa nebigu sala allahu alay slm inoo sheegay muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin ducada aynu shanta salaadoodba aynu markaas ilaahay ku ducaysanayna iyo kamaangalka ilahay ka magangelaynana acuudu billahi min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabr ayaa nebigu ilaahay ka magangela buuri haddii cadaabalqabri aanu sugnayn nebi maxamedin ama yidhaahdeen ilaahay ka magan gala oo salaad walaynu tukanaynaba inaynu ka magan gallo laynooma jideeyeen markaa markaa gaalada ayaga cadaab daa'ima ayay halkaa markaa ku helayaan oo aanu ka suulaynin ilaa qiyaami saaca sida markaa cid kastoo culimada qaarkood ee labada nafqo labada afhub dhexdooda ayaa laga fudaydinaya cusaada mu'miniintana ayagana inuu daa'imiyo inaanu daa'iminna waa la arkay inuu dheeraadiyo inaanu dheeraanna waa la arkaayo hadba dunuubtooda iyo ilaahay cafidiisu sida ay markaa noqoto ayuunbuu markaas noqonayaa marka wuxuu yihi sheekhu waana caqiidada markaa ahlusunna waaljamaaca in markaa cadaabulqabrigaasi uu jiro oo dadka markaa lagu cadaabayo saana loogu fidnaynayo caqiido markaa ay rumaysan yihiin weeye uma bacda hadihi alfitna imaa naciimun nicmo ayaa iman weymaa cadaabun cadaab ayaa markaa imanaya waa ilaa goorma ilaa an taquuma alqiyaamatu alkubraa inta ay ka istaagaysa ka dhacayso qiyaamihii weynaa qofku nolosha barsakha iyo xayaatadaa wuxuu ku jirayaa nicmadaasuu ku jiraya qofkii ilaahay u nicmeeye ee muuminka ahaa ee adduunyada intuu joogay xaqa iyo diinta ku dhaqmay ee jawaabtii sugnayd lagu sugay kii kalena markaa cadaabka ayuu ku jiraya oo gaaladana uu joogto yahay waa cusaada markaa muuminiintana intii markaas ilaahay u dooniya hadba intuu dembigoodu yahay ayuu markaa noqonaya fatucaadu arwaaxu ila lajsaadi markaa ruuxihii iyo nafihii waxaa lagu celinayaa jirarkii ayaa lagu soo celinayaa qiyaamada weyni waa taa dadku markaa ay ka soo kacayaan qubuurteeda rabbi la isortaagaye lagu xisaabinayo qiyaamo yar baa jirta waa qiyaamaha qof kasta oo markuu dhinto qofku man maata qaamat qiyaamatu baa la qofku markuu dhinto qiyaamihiisii ayaa istaagay baa la yidhaahdaa qiyaamaha weynina waa kaa dadka ka wada dhexeeya ee dadka la soo celinayo ee fatucaadu larwaaxu arwaaxdii markaa lagu soo celinayo ilal ajsaadi jidhkii baa lagu soo celinaya ruuxdii baa waxay jidhkii ku soo noqonaysa oo ku tacalluqaysaa tacalluqanay ruuxda iyo naftu jidhka ku tacalluqsan tahayna culimmadu waxay ku tilmaameen shan qaybood mid oo mid waliba midda kale ka duwan tahay midda koowaad waxa weeye waa tacalluqa ay ku tacalluqsantahay markii uu caloosha hooyadii ku jira nafta lagu afuufo markaa waa si gaara uu caloosha hooyadii ku jiro ayay ruuxdu markaa ula xidhiidhsan tahay midna markan uu dhasho ee adduunyada uu joogo ilaa inta uu ka dhimanayo ayana waa xaalad iyo si gaar ahoo tii markaa uurka aan la mid ahayn ta saddexaad waxay ku tilmaameen culimmadu waa markanuu dhinto ee aynu qabriga gelinno dee waa tan ruuxdii lagu soo celinayo lasoo fadhiisinayo wax la weydiinayo barsakhana ayadana waa xaalad gaara sidan ay ugu tacalluqsan tahay ee ruuxdii jidhkii ay ula xidhiibsan tahay tacalluqa ugu weyni isagu waxa weeye kanuu yidhi fatucaadu alarwaaxu ila lajsaadi baa loo celino ruuxdii baa jidhkii loo soo celinaya jidhkii baa ilaahay dib u soo noolaynaya u soo celinaya ruuxdiina waa lagu soo celinaya waa la soo saarayaayo ilaahay baa markaa la hor keenaya si markaa loo xisaabiyo oo janno iyo naar wuxuu mutay loo siiyo oo loogu abaaliyo mid shanaad bay markaa culimmadu sheegaano waa qofku markanuu hurdo siday markaa markanuu soo jeediyo markanuu hurdo waa kala gaar siday markaa ruuxda iyo nafdu jidhka ula xidhiidhsan tahay oo dhinacna waa ka tagsan tahay dhinacna markaa waa kala jirtaayo waa kala xidhiidhsan tahay markaa shantaa tacalluq ee ruuxdu markaa jidhka ay la xidhiidhsan tahay ee mid waliba midka kale ka duwan yahay ayaa markaa jirta oy culimmadu inoo sheegeen oo axaadiida iyo diintana markaa inoogu sugan markaa arwaaxdii baa jilalkii loo celinayaa jidhkii baa la dhammaystirayaa cajbudanabka iyo labdaa lafdhumuqda ayaa dib looga soo celinaya le wixii kaloo dhami waa wada baaliyoobayaan deetana nafdi ayaa lagu soo celinaya bacsigu markaa waa soo celin abuur cusub ma aha sida ilahay wahuwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayhi ilaahay waa kaa khalqiga bilaabi waa ka soo celinaya weliba bilowgan ayaaba markaas dee ka fudud marka innaga xaggeenna loo eego laysa awalu lkhalqi biawana calaya min caadatii si xadiidka saxiixa ee bukhaari warinayo ee xadiisulqudsiga ilaahay wuxuu leeyahay bilowgii abuurku igama fududa xaggayga soo celintiisu waa isugu kay mid ayaa ilaahay leeyahay kamaa badaana awala khalqin nuciidu sidaanu markii hore u bilownay ayaan marka dambena u soo celinaynaa qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala maratin ilaahay marka hore abuuray ayuunbaa marka dambena dib u soo celinaya nabiguna wuxuu inoo sheegay dadka in la soo saari iyagoo kabala iyagoo qaawan iyagoo markaa buuryo qaba ayaa la soo saaraya naciimka iyo cadaabka waxay ku jirayaan ilaa an taquuma alqiyaamatu lkubraa intay qiyaamadii weyneed ka dhacayso fatucaadu arwaaxu arwaaxdii markaa waxaa lagu celinayaa ila alajsaadi jilalkii ayaa lagu celinayaa arwaaxdii wa taquumu alqiyaamatu qiyaamaha ayaa markaa istaagaysoo dhacaysa allatii taasoo akhbara allahu biha ilaahay uu kaga warramay fii kitaabihi kitaabkiisa uu kaga warramay wacalaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisa uu kaga warramay waajmac calayha almuslimuun oo muslimiintuna ay isku waafaqeene ay isku wada raaceen in qiyaamahaasi dhacayo marka xilligaa la gaadho ilaahay uu ka warramay kitaabkiisa iyo lisaanka carabk carabka nebigiisa ee culamada muslimiintana ku kulmeen waa saddex daliil kitaabku in badan ayuu inooga warramay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardac watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara naasa sukaara wamahum bisukaara walakina cadaaba allahi shadiid ilahay bay inooga warramay maalintaa in markaas ay mid kasta wax nuujinaysay ay markaa halmaami mid kasta uur lahayd markaas ay dhali dadkuna sidii wax sahraaminoo kale ay noqon doonaan ilaahay tilmaamo badanoo leeyihin alxaaqatu malxaaqa alqaarica yacni waa qiyaamaha markaa ayuu ilaahay inooga warramaya axaadiid fara badan ayaa nabigeena maxamedna sala allahu calayhi wasalam iyadana inooga sheekeeyey culimada muslimiintuna ijmaac qadciya ayay markaa ku kulmeen maalinta qiyaamaha qofka diidaana markaa qof gaaloobay weeye oo diinta markaas ka baxay kutubu samaawiya ayaa iyaduna ka hadlaysay oo iyaduna kitaabkeena qur-aanka iyaduna waafaqsan caqliga ayaa markaa tilmaamaya waayo haddii aan maalin dambo dadka la soo saaraya aanay jirin abuurka khalaaiqdu cabas iyo ciyaar ayuu ahaan lahaa afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabasan wa annakum ilayna laa turjacuun maadam ciyaardiin abuuran laydin soo celinayn ayaa moodaysaan baa ilaahay yidhi markaa wa taquumu lqiyaama ayaa istaagaysoo dhacaysa allatii taasoo abara akhbara allahu biha ilaahay fii kitaabihi kaga warramay wacalaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisana uu kaga warramay wa ajmac calayha almuslimuuna oo muslimiintuna markaa ay isku ijmaaceen ay isku raaceen ay isku waafaqsan yihiin fayaquumu nnaasu dadku waa istaagayaan min qubuurihim qabriyaalkooda ay iska soo taagayaan lirabbiilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ay isu soo taagayaan xufaatan ayaga oo kabala quraatan ayaga oo qaawan qurlan ayaga oo buuryo qaba ayaan gudnayn ayay isu soo taagi waxaa ilaahay uu leeyahay wuxuu sheekhu markaa leeyahay fayaquumu nnaasu min qubuurihim dadku waxay ka soo bixi qubuurtooda markaa qabrigu waa qaalibuune oo bimacnaa dadkii la aasi weeya kee aan la aasinna ama bad hadduu ku dhacay ama bahal hadduu cunay oo markaa lala kala tago in yariba meel qabatay ilaahay baa markaa isu keenaya oo jidhkiisii dib isugu keenaya nafdana gelinaya dabeetna way soo baxayaan caalamiinta rabbigooda ilaahay baa u dhawaaqaya wastamic yowma yunaadi lmunaadi min makaanin qariib yowma yasmacuuna sayxata bilxaqi dalika yowma alkhuruuj dhawaqaa markay maqlaan ayay dabeetana dhammaantood ay soo wada kacayaanoo ay rabbialcaalamiin u soo kacayaanay markaa isa soo hor istaagayaan yo alaa yadunnu ulaaika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin marintay dadku markaa rabbi ay sortaagi doonaan weeye ayaga oo qaawan oon hugooda jirkooda waxba saarnayn ayaga oo kabala oon waxba gashanayn ayagoo buryo qabo siduu ilaahay ku abuuray ah kamaa badaana awala khalqin nuciidu sidaan ku bilownay ayaan ku socodanaynaa waatii caaisha tidhi yaa rasuul allah dadkan maanta ayagoo maryihii qaba la kala kari la'yahay maalintaa rag iyo dumarba iyagoo muruxa marka laysku sii dhex daayo dadku miyaanay is-eegeegaynin wuxuu dhi arrinku waa ka daran yahay maalintaa inay dadku is-eegeegaan qofkani inuu idhaa ninkan yidhaa gabadhan eeg gabadha ma tidhaahda ninkan eeg arrintu waa ka daran yahay yowma yafiru lmaru min akhiih walaalkii buu ka carari hooyadii buu ka carray aabihii buu ka carray qof waliba nafsii nafsii buu leeyahay qof markaa maalintaa wax egeegaya is-egaagganiyo marka waa raaxada iyo adduunyadane maalintaa ma jiraan fayaquumu nnaasu dadku min qubuurihim ayay ka soo kacayaan lirabbi alcaalamiin bay usoo kaci xufaatan ayagoo markaa kabala quraatan ayagoo qaawan qurlan ayagoo buriye qaba yacni waxaynu aqrinaana waa ictiqaadka ay ka qabaan ahlusunna waaljamaaca iyo salafkii ummadani waxay maalintaa ka qabeen ay rumaynayaan ee iimaanka ka mida weeye wallahu aclam markaa inoogu joogo